Magaalada Jigajiga ayaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigay daraasad caafimaad oo la xiriirta nafaqada iyo deegaanka isla markaana laga sameeyay degmada. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Caafimaadka Dowlad Deegaanka Soomaalida, Bahda Caafimaadka, dhakhaatiir, macallimiin iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Deegaanka Soomaalida Dr. Muuse Axmed iyo Doktore Fahmo oo ka mid ah bahda caafimaadka ee degmada ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololaha daraasadda caafimaadka.
shaqooyinkii la qabtay in intee leeg bay ay hirgaleen si go'aanada aynu qaadanayno ay wax badan uga taraan hay-adda la dhaho gudina tumsa foundation iyadoo ay kaashanayso deeq ay ka heshay deeq bixiyaha milindan gate foundation loo yaqaano ee muddooyinkii u dambeeyey ay xiriir la soo sameeyeen xafiiska madaxtooyada si ay deegaanka ugala shaqeeyaan qodobyo muhiim u leh horumarinta bulshada qodobadaas markii la wada fadhiistay la isla qorsheeyey waxaa la isla gartay shaqooyinkii la soo qabtay muddooyinkii kala duwanaa ilaa toban sano gudaheed ah in wixii xog aan ka haynin dib loo baadho marka la baadho kadibna lagu sameeyo daraasaad iyo cilmi baadhis si ay u fudaydiso shaqooyinka dambe aan qaadanayno qorshayaasha kala duwan aan dejinayno iyo shaqooyinka aan rabno inay hirgalaan inay noqdaan kuwo laga go-aan qaatay iyadoo laga duulaya cilmibaadhistii kala duwan ee lasoo sameeyey waqtiyadii ku dhowaad ilaa shan gobol baa la doortay shantaa gobol gudaheedna gobolkiiba laba degmo yaa laga sii qaatay oo si loo ogaado baaxaddii shaqooyinkii kala duwanaa ee meelaha kala duwan ee soo sheegay taabanayay halkii loo baahnaa ma mareen bulshada saameyntii loo baahnaa ma ka yeesheen ma ku yeesheen qaabkii loo baahnaa ma loo maamulay maxaa inaga khaldanaa sideen u sixi karnaa shaqooyinka ugu muhiimsan waxaa weeye wacyigelintii kala duwaneed ee qabanaynay jihayntii farabadneed ee la sameynayey tobabaradii kala duwanaa ee bulshada qaybyada kala duwan la gaadhsiiyey tubtii loo baahnaa ma la maray yayna noqonin uun tobabaradii aan qabannay intaasoo qof baa ka faa'iidaystay mashruucan g t f gurina tumisa foundation baa layidhaah wuxuu ku cusub yahay dowladdeena wuxuu ka shaqaynayaa afar mashruuc oo isku jira weeyaan oo advocacy-a iyo policy gaabka dhibaatooyinka jira waxay la rabay sidii loo gaari lahaa maxaa caqabad jira darteed waxay ku sameynayaan research researchga oo dowladda ka caawinayso oo khaasatan xafiiska madaxweynaha ayaa ka dalbaday in loo sameeyo marka ka caafimaad ahaan caafimaadka waxay ka shaqeeyaan qaybta nutritionka family planninga iyo maternal and child healthka iyo immunizationka qaybta tallaalka iyo qaybta cuntooyinka nafaqada iyo qaybta hooyooyinka iyo ciyaalka marka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay oo focuska ay saarayaan maxaa dhibaatadan halka ka taagan imikoo kale haddaan soo qaadan tusaale family planning maxaa ay meeshii la rabay u gaari laadahay maxaa caqabadoo jira marka waxay doorteen shan gobol bay doorteen shantaa gobol oo laga sii doortay labalaba degmo iyo qabaleyada hoos loo dhaadhacay marka waxay sameeyeen dhowr isku dhaf ah marka u horeeya waxaa lasoo wareystay house to house guri guri baa loo wareystay si bulshada loo ogaado bal caqabadaha jira sababta family planning ay hooyadu isticmaal laadahay tallaalka sababta loo qaadan laayahay ma aqoon dara ma aksaskii baana gaadhaynin xaggee dhibka uu ka jiraa in bal inta la ogaado caqabadaha meel in laga gaaro la rabaa researchka meenkiisu daraasadaha caafimaad ayaa isugu jirtay nafaqada iyo deegaanka ayaa kaalin muhiima ka qaadanaysa horumarinta fahamka la xiriira deegaanka iyo quudinta wanaagsan